wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay maanta kala wareegtay wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya tallaalka xoolaha oo saddex nooc iskugu jira kuwaas oo muhiim u ah xoola dhaqatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland munaasabadda lagula wareegayay tallaalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland agaasimiyaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqaha dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey tallaalka ay maanta la wareegeen runtii waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana la wareegnay daawo noogu timid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk soomaaliya talaal aan iraahdo talaal noogu yimid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dowladda federaalk soomaaliya oo ay kaashanayso mashruuca world bank uu maalgeliyo f s r b tallaalkana soo gaaray waa saddex qaybood waa b b r kuwa la yihahdo iyo s g iyo pneumonia b b r tu waxaa lagu daweeyaa waa jadeecada s g-gana waa furuqa ayaa lagu daweeyaa ariga sidoo kale pneumoniadan waa sambabka lo-da iyo arigba waa laisula daweyn karaa runtiina mashruuca f s r b wejiga koowaad oo qeybtiisa emergencyga soo gebagabeynay qeybta labaad waxaan rabnaa insha allah inay gaaraan guud ahaan degmooyinka jubbada hoose oo ugu yaraan laba degmo aan kasii shaqeyno ugu yaraan saddex degmo aan ka shaqeyno aan iraado waan ugu mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqal dowladda federaalka soomaaliya dadaalka ay gelinayso iyo wada shaqeynta rasmiga aan le leenahay sidoo kale waxaana soo gaaray kooljeeno ama qaboojiyaal saddex ah laba waaweyn iyo mid yar oo runtii lagu keedinayo tallaalka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dowladda jubbaland waxay ku kabtay runtii daawo oo ay ugu talagashay dadka reer jubbaland inay kaga faa'idaystaan intuu socdo tallaalka targetkeenu wuxuu yahay ama inta aan rabno inaan gaarna haddii la hadmo saddexdan bilood waa hal milyan oo kale hore waxaa u jiray wejiga koowaad hal milyan oo neef in lasoo daweeyey tallaal iyo daweyn isbarbar socotay ahayd isla sidii oo kale haddana waxaa targetkeenu yahay haddii la hadmo in hal milyan oo neef haddana wasaaraddu ayadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka iyo mashruuca world bank uu maalgeliyo oo f s r b la yihahdo ayagoo iskaashanayo in ay gaarto insha allah aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidi doonaan emergency-gan iyo mashruucan wasaaraddana markasta waxay u taagan tahay in ay ka jawaabto baahiyaha dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada jubbaland ku sugan marka insha allah waxaan rajaynaynaa weji kaloo saddexaad iyo afraad inuu jiri doonaan waan rajaynaynaa aad baad